aynu ku bilownay ururka jaamacadda carabta ayaa codkiisa ku biiriyey ururada kale ee caalamiga ah ee ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo go-aankii muddo kordhinta ahaa ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya uu u sameeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo jaamacadda carabta ayaa ugu baaqday madaxda soomaaliya inay miiska si wada jira isugu yimaadaan islamarkaana ay ka wada hadlaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o e xuseen cismaan saxnuuni ururka jaamacadda carabta ayaa walaac ka muujiyey khalalaasaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya gaar ahaan sida qaybaha soomaaliya ay ugu kala qaybsan yihiin doorashada guud ee dalka soomaaliya bayaan ka soo baxay xafiiska jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira ayaa loogu baaqay dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedyada iyo guud ahaan saamilayda siyaasadeed ee dalka soomaaliya in ay ka wada hadlaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay wadahadal siyaasadeed oo keliya ayaa lagu gaari karaa in la qabto doorasho soomaaliyeed oo loo dhan yahay ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ururka ay ku bahoobeen dowladaha carabta oo soomaaliya xubin ay ka tahay qoraalka jaamacadda carabta ayaa hoosta looga xariiqay in doorasho loo dhan yahay ka dhacdo soomaaliya in ay qayb ka qaadanayso midnimada dalka iyo weliba horumarka soomaaliya gabagabadii warmurtiyeedka ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaaladan qaahira ayaa lagu yidhi in ururka uu garab ku siinayo dhammaan qaybaha siyaasadeed ee soomaaliya sidii ay uga gudbi lahaayeen xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda iyo weliba in ururka jaamacadda carabta qayb ka qaadanayo dib u dhiska hay-adaha dowladnimada ee soomaaliya dowladaha carabta intooda badan ayaa u arkaa dalka soomaaliya mid ku xiran amniga qowmiga ee carabta gaar ahaan dowladaha masar iyo sacuudi arabiya oo xulufo la ah soomaaliya tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii soomaaliya cagaheeda dib ay isugu taagi lahayd arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili baarlamaanka federaalk soomaaliya dhowaan muddo kordhin u sameeyey hay-adaha dowladda soomaaliya taasoo si weyn ay u diideen saamilayda siyaasadda soomaaliya iyo beesha caalamka xuseen saxnuuni v o a qahira dhinaca kale golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika ayaa si weyn u diiday muddo kororsiga loo sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo dib u dhigaysa doorashadii dadbanayd ee qorshuhu ahaa in la qabto sanadkan qaraarkan ka soo baxay golaha ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne farmaajo uu ka dalbaday midowda afrika inuu dhexdhexaadin ka dhex bilaabo saamilayda siyaasadda ee soomaaliya si looga heshiiyo muranka doorashada maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey shirkan uu yeeshay guddiga ugu sarreeya ee nabadda iyo amniga ee midowda afrika oo khamiistii ka dhacay magaalada adis ababa ayaa lagu cambaareeyey muddo kordhinta labada sano ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ay u kordhiyeen muddaxileedkii dhammaaday ee heedaha dowladda federaalka qoraalka ayaa lagu yidhi waxa uu golahu muujiyey walaaca qotada dheer ee ku aadan ficilkii halka dhinac ahaa ee golaha shacabka soomaaliya uu qaaday labayo tobankii abril labada kun iyo koob iyo labaatanka kaasi oo ay ku meelmariyeen qaraarkii oo saddexiyo tobankii abril saxiixay madaxweynaha qaraarkaas oo meesha ka saaraya heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar labada kun iyo labaatan ee hannaanka loo marayo doorashooyinka soomaaliya golaha ayaa bayaanka uu soo saaray ku canbaareeyey isla qaraarkaasi baarlamaanka oo si cad dib ugu dhigayay doorashooyinkii qorshaysnaa waxaana ay wiiqaysaa baa lagu yidhi midnimada iyo xasiloonnida dalka geedisocodka dimuqraadiyadda iyo weliba dastuurka curdunka ah ee dalka waxayna taasi khatar gelinaysaa baa lagu yidhi qoraalka nabadgelyada iyo weliba amniga iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay cabdinuur ibraahim cabdalla oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha afrika ayaa noo sharxaya muhiimadda ay leeyihiin qodobadan ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee afrika mar haddii aan la aqoonsanin go-aankii baarlamaanka oo sharci uusan ahayn waxay ka dhigan tahay kii unbaa lasii wadaya dibna laisugu keenaya oo weliba isagoo markii hore soomaalida keliya wada hadlaysay isagoo la dhex fadhiyo oo loo jeexayo wadada qaabka loo wada hadli karo madaxweyne farmaajona taas samee laleeyahay kuwa qolyaha maamul goboleedadana sidaa samee sidoo kalena inay stakeholderska kaliya midooda murashaxiintu kasoo qaygalaana laga yaaba suuragala arrintaas marka mar haddii la laalay oo sharci darro ay tahay arrintii baarlamaanka ay ku tilmaameen midooda africa waxay ka dhigan tahay tii hore iyagu ay ogol yihiin roadmap wadahadaladii socday iyo solutionkii hore golaha ayaa sheegay in heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee ay gaareen dhinacyada soomaalida uu yahay heshiis ka dhashay wadahadal soomaali dhexdeeda ah islamarkaasina uu heshiiskaasi weli yahay aasaaska iyo waddada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in soomaaliya lagu qabto doorasho wakhtigeeda ku dhacda daahfurnaan iyo kalsooniba leh wuxuuna ku booriyey hogaamiyaasha soomaalidu inay mudnaanta siiyaan danta qaranka iyo inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalka waxaa sidoo kale golahu uu ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu si deg deg ah u magacaabo una diro soomaaliya wakiil sare oo ah ergey gaar ah oo soomaaliya qaabilsan si uula shaqeeyo dhinacyada soomaalida waa kan mar kale cabdinuur ibraahim cabdalla oo sharxaya waxay ka macno tahay in wakiil afrikaan ah loo diro soomaaliya arrintan waa dhaawac baan dhihi karnaa siyaadadii soomaaliya iyo jiritaankeedii iyo hore u socodkii iyo geedi socodkii xogta rasmigaan ka helayno diblomaasiyad hoose oo ila diblomaasiyadeeda aan la xiriirnay arrinta wax ka weydiina waxay sheegayaan in ergeyga khaaska ah ee midooda africa inuu la iman doono
mid ka mida qodobada ugu culus ee ku jira qaraarka golaha amniga ee afrika ayaa ah in ciidamada afrika ee jooga soomaaliya ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo daabulista ciidamada soomaaliya xuseen macalin maxamuud oo ah agaasimaha macadka hiraal ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay muqdisho ayaan weydiiyey inuu fasiraad ka bixiyo waxa qodobkan uu uga dhigan yahay ciidanka soomaaliya oo muddo dhismihiisu uu socday waxay caddaynaysaa in ciidamadii soomaaliyeed oo dhowr iyo tobanka sano la dhisaayey in hadda maanta ay joogto ama iyaga hala kala celiyo iyaga maaragtay maaragtay qayb waxay qayb ka yihiin problemkii daldhiska soomaaliya oo ay ayaan darro tahay in maanta laba kun iyo koob iyo labaatanka ay ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto soomaaliya kala ilaalinayaan marka waa dib u dhac weyn oo ku dhacay ciidan dhiskii iyo dal dhiskii qaraarkan ka soo baxay golaha nabadda ee midowda afrika ayaa ku soo aadaya xilli ay siyaasadda soomaaliya ku jirto xaalad hubanti la'aan ah kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dhinacyada soomaalida ee lagu doonayey in lagaga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay